wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay kulan wadatashi oo dib loogu eegayo qorshaha qaranka ee ilaalinta noolaha kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay aqoon-yahano wasiiro xildhibaano mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo marti sharaf kale agaasimaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya cabdirasaaq axmed cali ayaa ka waramaya kulankan waxaa jiray aqoon isweydaarsiyo ka horeeyey aqoon isweydaarsigan oo soo socday oo qaybaha kala duwan istraatiijiyaddu ay xambaarsan tahay hadba qaybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda iyo bulshadaba loogala tashanayay maantana mid kaloo muhiima ayaan u fadhinaa runtii juhdiga iyo dadaalka faraha badan ee akhyaarta iyo farsamo yaqaanada istraatiijiyaddan hogaaminaya ay gelinayaan waa mid runtii bogaadin mudan ammaan aan ugu jeedinayno waxaan kaloo ku faraxsannahay in aqoon-yahano soomaaliyeed ay maanta diyaar u yihiin in istraatiijiyadda qarankooda ay diyaar u yihiin in ay contribute garayaan wax ku darsadaan marka runtii in lagu alline garayo globally sidoo kale lagu alline garayo nationally oo n t b-ga waddanku waxau priority siinaya in noolayaasha kala duwan ay muhiim yihiin ilaalintooda kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya sidii dowladda federaalk soomaaliya ay u adkeyn lahayd isku xirka wasaaradaha ka shaqeeya arrimaha isbedelka cimilada dalkeena